xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso waxaa maanta oo kale dunida daafaheeda laga xusaa munaasibado ay dumarku isugu yimaadaan oo ay kaga hadlaan howlihii sanadkii hore ee lasoo dhaafay u qabsoomay caqabadihii ka hor yimid noloshooda waxaana ay soo jeediyaan baaqyo ay kor ugu qaadayaan codkooda oo ku wajahan arrimaha la xiriira doorka siyaasadda caafimaadka waxbarashada amniga iyo wixii la mid ah hase yeeshee sanadkan xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso waxa ay ku soo beegantay iyadoo magaalooyinka puntland ay ka socdaan abaabul lagu taageerayo ciidamada puntland ee buuraha calmiskaad kula dagaalamaya daacish haween tiro badan oo xalay isugu yimi goob ka mida gudaha magaalada boosaaso ayaa munaasabadii waxa ay u bedeleen inay raashin u diyaariyaan ciidamada safka hore kaga jira dagaalka guddoomisada ururka haweenka gobolka bari kaafi cali jire ayaa v o a u sheegtay in xuska maalinta caalamiga ah ee sideedda maarso ay haweenka ku sugan magaalada boosaaso halkudhigga sanadkan ay ka dhigteen murwo ka qayb qaado garab istaagga ciidamada puntland ee dagaalka kula jira kooxda daacish sidaa ujeedaba hadda waxaa nagu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka bari haweenkaa faraha badni waxay shaqooyinka kala duwan ay hayaanina waa ujeedaa horta waxaa loogu magacdaray sideeda maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga meeshii laga dabaaldegi jiray laga alaalaasi jiray maanta waxaa jira in dumarku badni walwalsan yihiin oo ragoodii furinta jiro waxaa jirta in gabdha hadii rabaan asay sidaan oo ragoodii kuba dhinteen qaarna dhaawacay yihiin oo noo joogaan anagoo taa ka duulayna waxaan ugu magac daray sideeda maarso sanadkan marwa garab istaag ciidankaaga maxaa diyaariseen marka waxaanu diyaarinaynay muddaba sahayada ciidanka oo kala noocyadeeda kala duwan sida hilibka oo hilib geeli baan qalan waa ujeedaa hilibkan yar oo shiilan oo iyo burkii iyo timirtii intaa in leeg baa laysku diyaarinaya oo halka askari maalintii inta uu ku dagaalami lahaa sidoo kale dhinaca maamooyinka caagadaha waa kuwa sameynaya oo caagada biyahay ku shubanayaan uu qaboojinaysaa intii waktiga lagu dhumin lahaa xaflado iyo in laga sheekeeyo wax qabsoomay ama caqabada nagu yimi waxaan door bidnay inaanu ficil u bedelo ay gabadhu hal askari cuntadiisa ama laba askari ay diyaariso maadaama aanu ku jiray howlgalka hilaac yihiina dumarku shidaalka howlgalkaas ku kala soconayo qaar ka mid a haweenkan oo ku guda jira diyaarinta sahayda ciidanka ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sideedda maarso abwaan khatar aadan faarax aad baad umahadsantahay faadmo yaasin jaamacad iyo v o edaba waan idin soo dhaweynayaa dareenkayga caawa lama soo koobi karo waa habeenaan rabadaan ah waajibaadka soonka gutay halkan waxaa ii taal neef geela lugtiisa oo aan dareerinaya waad ujeedaa abwaanimadii meesha kama maqna halganku ha shaqeeyaan leeyahay waxaan leeyahay calaamada maarso waxaa looga dhigay ciwaan calaamadi maarso waxaa looga dhigay ciwaan colaadaha taagan calmiskeed haddii la galay colaadaha taagan calmiskeed haddii la galay ee ciidamada furinta joogaynu caawinaa oo ciidamada furinta joogaynu caawinaa
magacay waxaa la dhaha khadra shira ciise dareenkayga faadmo yaasiinay maasha alla feedo idin salaamaya lama soo koobi karo waa ujeedaa faadmo yaasiinay waxaan diyaarinayaa dharkii loogu talagalay dhaawaca baan diyaarinaya waad artaa dhar inaan isku xiraayo macawis iyo qofka isku joogiis aan diyaarinayo waad ujeedaa waa lix saac oo habeenimo waajibkii soonkan gutay dareenkayga waxaa laga ay keenay inuu hurdo u seexan waaye inaan ciidamadeyda la dareen noqdo oon ciidamadeyda dareenkooda aan halkaa lix saac u taagnahay xuska sideedda maarsan aan ku xusay caawa halkaas oo maarata meeshii aan dabaaldeg ku xusi lahayn waa inaan iska garab taagnaa ciidanka yaga hilaac waxaan leenahay guul iyo gobonnimaana leenahay waana guuleysanaynaa insha allah bilmillaahi kariim sideedda maarsana guul baan leehay magacayga waa bashaare cabdulaahi qoushe aad baan ku salaamayaa faadmo yaasin jaamacada g v o a caaway oo xilligaas ay tahay labaiyo tobankii habeenimo waxaanu u diyaarsanahay inaanu ciidamadeena garab istaagno kuna garab istaagno halkudhigga ah murwo garab istaaga ciidankaaga sababahan xiligaa u joogna meeshan waxay tahay inaanu askarigeena aanu anagu wax tari karno haddaan gabdhanahay samayn karnona inuu askarigu wuxuu ku afuri lahaa isaga oo maxaan ku sheegaa difaaca ku jira ama furimaha hore taagan laba askari saddex ar- askari ba inaan afurin karno annagoo hilibkii shiilayna annagoo burkii gacanta ku hayna annagoo xaayna buskidkii iyo timirtii gacanta ku hayna isugu xirxirayna ayaanu ciidamadeena diyaaruna si aanu haddana ugu diyaarino dharkii i qaadan lahayn ciidamada dhaawaca iyo kan soo dhaawacmaba aanu gacanta wallahi haweenkaan soo- markaan u badiyo waa uu laba boqol haweena oo mar walba u taagan shaqada ciidamada
xuska maalinta caalamiga ah ee sideeda maarso ayaa haweenku inta badan waxa ay kaga hadli jireen arrimaha ku gadaama noloshooda hase yeeshee haweenka ku nool magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxa ay halkudhigga sanadka ka dhigteen murwo garab istaag ciidanka difaaca faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso